Dr Cabdulaahi Cabdi Yuusuf oo ka mid ah Bahda Waxbarashada Gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in baaritaano caafimaad lagu sameeyo xoolaha hilibkooda lagu iibiyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Arrinkan ayaa u sababay Dr Cabdulaahi inay jiraan cudurro ay isqaadsiiyeen karaan xoolaha iyo dadka. Dr Cabdulaahi Cabdi Yuusuf ayaa raadiyo Beerlo uga waramay halista caafimaad ee ka dhalan karta cudurrada ku dhaca xoolaha.
weli waxaa jira xanuuno macruuf oo la yaqaano oo la yihahdo zoonotic disease waa xanuunada yacni een xooluhu ay u gudbin karaan bini aadamka bini aadamka saasoo kale xoolaha u gudbin karaa jiro een si khaasa weliba meelaha ugu badan ee xoola yani xanuunadaasi ay ay ku gudbaan ama rootska ugu badan ay maraan waxaa waaye meelaha kawaanada ugu badan oo yacni kawaanadii waxaa waaye een haddii yacni muxuu ahay aan la kontaroolin xoolaha la qalaayo oo yacni hilibkoodii aan caafimaadkooda la baarin oo aan laga taxadarin waxaa dhici karta si sahlan xanuuno badan oo khatar ah oo yacni muxuu ahay xooluhu ay qabaan inay bulshada u gudbaan way dhici kartaa wayna u badan tahay inay dhacdo way u badan tahay een marka meeshaas waxaa marka ku jira meeshaas in oo yacni hi- xoolaha marka la qalaayo een yacni muxuu ahay ay helaan eh, haddii ilaahay ku run yahay een meat inspection ay helaan meat inspectionka waxaa waaye in hilibkii baaritaan loo sameeyo laba laba laba laba marxalad waaye intaan xoolihii la qowracin oo aan la qalin ka hor in yacni baaritaan loo sameeyo marka bremortem inspection la yihahdo intaysan dhimanin xoolaha ka hor in la baaro oo haddii xoolaha marka ay xanuunsan yihin intaysan dhimanin ka hor in yacni muxuu ahay laga laga celiyo in la qo- la qalo oo marka kawaankii la dhigo si khasaaraha loo yareeyo xoolihii xanuunsan marka waxaa waxaa waxaa- waxaa sahlaanaysa in daawo ay helaan la daweeyo oo xanuunkaas yacni muxuu ahay ay ka caafimaadaan haddii in case marka ay ku habboon tahay in markaas kadib yacni muxuu ahay een kawaanka la keeno oo la qalo oo dadku bini aadamku u cuni karo een waa ma- waa macquulgal waa la keenaya haddaan la ogolay xanuuno waxaa jira mar hadday hilibkaas yacni xo- neefka ay ku dhacaan inuu in yacni ji- ee, neefkaas jirkiisa inay ka baxaan ay adag tahay waqti badan ay qaadanaysa marka qofkaas oo kale kawaanlaha ah ama yacni muxuu ahay een xoolaha soo iibsaday waxaa lagula talinayaa inuu si kale u isticmaalo oo uu si kale u suuq geeyo neefkaas geel ah een yacni muxuu ahay haddii marka dhakhtarka ama xirfadlaha caafimaad uu kula taliyo waaye haddii uu yacni muxuu ahay kula taliyo inuu suuqa kusoo celin karana dawadiisu dhammaysanaya si tartiib ah markaasuu kusoo celinaya Eh, laftirkeeda dawada laftirkeeda dawada eh, marka xoolaha la siiyo in waxaa j- in waqti waxaa jira dawooyinka ay ku kala duwan yihiin yacni een eh, aan kawaanka la keeni karin neefkii oo yacni dawadaas lagu duray ama la siiyey kaniinigaas la siiyey ama sharoobadaas la siiyey aan kawaanka la keeni karin Een, taas waxaa layihahdaa ba- baaritaanka noocaas waxaa layihahdaa premortemal inti intuusan neefka dhimanin ka hor ayaa la baaraa markuu dhinta kadibna haddana waa la inspection karaa la marsiiyaa waxaa la xaqiijinayaa oo la hubinayaa een baaritaankii hore oo yani intuusan neefka dhimanin ka hor la baaraya la hubinaya marka een waxaa la baaraya xubnihiisa ur ku jirta ah weliba kuwa ugu muhiimsan beerka iyo kiliyaha iyo sambabka iyo ayaa la baaraya iyo een muxuu ahay ji- yacni jiiraha iyo ayaa la fiirinaya oo la baaraya waxaa laga waxaa la fiirinaya wax kale lama fiirinaya sidoodii caadiga ahayd inay iska bedelan bisa la fiirinaya indhaha unbaa lala raacaya normalka be- beerka siduu ahaa een kilidu siday ahayd normalkii ee, wadnihii siduu ahaa waxay- sambabka siduu ahaa normalkii waxaas unbaa la fiirinaya Si kastaba ha ahaatee meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaalida ay degto waxaa ka dhacday in dad badan ay u sumoobaan hilib ay cuneen taasi oo halis caafimaad gelisay noloshooda.